waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha mayna ay tahay labaatan iyo sideed sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ka mida dowladda federaalka ee dalkan australia oo sheegtay in duqaynta dadku ku dhinteen israa'iil ay ka geysatay raafa ay ahayd mid masiibo ah aana la aqbali karin booliska gobolka victoriana waxa ay sii daayeen muuqaal nin ay doonayaan inay su'aale ka weydiiyaan dhacdo ka dhacday iskuul ay dadka yuhuudda leeyihiin oo ku yaalla magaaladan melbourne wasiiradda arrimaha dibadda dalkan australia penny wong ayaa sheegtay in duqaynta dadku ku dhinteen ee israa'iil ay ka geysatay raafa ay tahay mid masiibo ah aana la aqbali karin ugu yaraan afartan iyo shan qof ayaa ku dhintay weerarkaasi kaasoo dhaliyey dab aad u ballaaran oo ka dhacay meel teendhooyina oo ku taala xaafadda tel al suldaan boqolaal qof ayaa halkaasi gabaad ka dhiganayay kadib markii israa'iil ay weerar ku qaaday bariga raafa laba toddobaad ka hor ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in duqayntu aysan ahayn ulakac lagu doonayo in dhibaato loo geysto dad shacaba lana baari doono arrintaasi senator wong ayaa sheegtay in australia ay hadda codsanayso xabad joojin bini-aadannimo isla wararka ku saabsan bariga dhexana ardada ka qaybgalaysa dibadbaxyada lagu taageeraya falastiiniyiinta ee ka dhacay jaamacadda qaranka ee magaalada kambara ayaa goobtii hadda isaga baxay kadib markii amar arrintaasi uu ku siiyey boolisku ardadaasi degtay jaamacadda n a u ayaa waxa ay jaamacadda ka dalbanayeen inay xiriirka u jarto shirkadaha hubka sameeya ee lala xiriirinayo milatariga israa'iil sidoo kalena ay shaaciso jaamacaddu maalgelintana ka goosato hay-adaha iyo shirkadaha qaybta ka ah waxa ay ugu yeereen ardadu xasuuqa ka socda khaza dhanka isbahaysiga federaalka dalkan australiyana waxa ay sheegeen inay kansali doonaan fiisooyinka ardada ka qayb qaadanaya dibadbaxyada yuhuud nacaybka haddii markaasi ay iyagu dowladda hayn lahaayeen iyadoo isbahaysigu uu sheegay in halkudhegga webiga ilaa badda uu sababi karo in ardaydaasi fiisada laga kansalo jaamacado kala duwan oo dalkoo dhana ayay degeen ardada taageersan falastiiniyiinta dalka australia oo dhan kadib dhacdooyin kuwaas la mid ah oo ka dhacay jaamacado badan oo ku yaala dalka maraykanka booliska gobolka victoria ayaa sheegay inay ilaalo ka sameynayaan aagaga iskuul ay leeyihiin dadka yuhuudda oo ku yaala magaalada melbourne oo qoraal yuhuud nacayba lagu qoray maalintii sabtida ahayd ilaa iyo hadda qofna looma soo xirin fariintan aflagaadada ee lagu qoray iskuulka la yidhaahdo mount scobes college oo ku yaala xaafadda borwood laakiin baarayaasha ayaa sii daayay muuqaalka nin ay doonayaan inuu ka caawiyo su-aalaha ay qabaan dowladda federaalkana waxa ay sheegtay in siyaasadda tamarta ee mucaaradku aysan ahayn mid faahfaahin leh aana la aamini karin hogaamiyaha mucaaradka peter dutton ayaa doonaya in siyaasadda dhanka tamarta ay diirad weyn saaraan iyadoo ay soo baxayaan walaacyo dadku qabaan oo ku saabsan dhanka maciishadda cirka isku sii shareeraysa iyo arrimaha bii-adda waxaana uu sheegay in koronto laga dhaliyo nukleyerka ay tahay xalka inkasta oo faraca xisbiga liberaalka ee gobolka west australia ay toddobaadkan arrintaasi diideen maanta oo talaada ahayd magaalada melbourne waa cadceed iyo labaatan digrii sydneyna waa cadceed iyo labaiyo labaatan digrii halka australian dollara waxaa lagu sarrifayay maanta lixdan iyo toddoba senti oo lacagta maraykanka ah ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho